waxay wuxu dhaceen waa qoyska waa shan bay ka koobnaayeen ma garad waa laba nin laba nin iyo waxay ahaayeen saddex haweena hal qoys bay u badnaayeen wiil kalena waa la socday gabadh iyo hooyadeed isdhalay iyo gabadh ay ilmaadeer yihiin iyo ninka gabadhaas gabadha wadatay ninka qabay wiil ay ilmaadeer yihiin iyo wiil kaloo soomaaliya intaasay ahaayeen baabuur taraagaha gadaal lugta ku dhuftay qaybta dambe wadaduu ka saaray waaad iska garanaysaa baabuur de hayweyada waaweyn ee koonfur africa weeye marka iyagoo aad u ordahaya markii xoog loogu dhuftay dhinaca kale ayay u gudbeen ma garatay wuxuu ka dhacay siddeetan kilomitr lixdan kilomitr meel u jirta magaalada neles bareyd oo johannesburg saddex boqol iyo konton meelaha u jirta afar boqol oo kilomitr soomaali maahan ayay kale wax ku gaareen marka dadka intaa khasaaraha aad sheegtay intaan ognahay soomaali unbay wax ku gaadheen baabuur kalaa ku soo dhuftay marka de maadaama baabuurkan baabuur uu gelgelanhaya uu yahay shanta ruux ee isla socotee baabuurka yar wadatay intuba soomaali bay ahaayeen waayahay macruur baa ka mid ahaa dadka waxyeeladu gaadhay aa gabadh afar iyo toban jir meelaha saddex iyo toban jir ah ayaa ka mid ahayd oo gabadha xaaska ahee sheekhu uu qabay dhalay baa ku jirtay
waayahay see marka markii shilka uu dhacay kadib loo ogaaday meesha waxa ka dhacay gurmud intee la eg ayayse heleen dadkii mashaqadu gaadhay
gurmud aad u fiican bay heleen maxaan ku idhaahdaa magaaladu kamayna fogeen magaaladii nelisbareed markiiba way usoo gurmatay hay-adda dee aadaad maqlayso hadda tanaad kula hadlayso albayaan la yidhaahdaa ka shaqaysa sheekheedii oo cabdikariin la yidhaahda iyo ciidankiisii markiiba waa soo gaadheen soomaali kale oo waa meesha meella yar laga ganacsado oo markiiba waa gaadheen dhammaan hay-adda iyo culimmada waddanka ka tirsan johannesburg bretoria hay-adda dhammaan maxaan ku idhaahdaa way wada tageen ugu yaraan hadda toban baabuur ku dhowaad baanu maaragtay ayaanu nahay ma garatay waayahay halkee hadda meedadkii la geeyey shilka ku geeriyooday maxaadse ka qabateen shilkaasi dadkii geystay ma la hayaa oo ciidanka gacanta ma ku hayaan mase waa gaari baxsaday maya taraagii waa la hayaa muxuu ahaa baabuurtii shilka gashay waa la hayaa hadda wuxuu meydku yaalaa oo la geeyey isbitaalka weyn dowladdu ay leedahay oo isbitaal heer sare oo nelisbraid ku yaala basmootan wax la dhaho oo ah ruuxa in la jeexo oo riisanku u dhintay dee waddanka qaanuunka ka jira ruuxu hadduu shil u dhinto ama uu xabad u dhinto waa la jeexaa oo xididkaasa waa iska garanaysaa dee si ma garanaysaa qaanuunka wadanka loo
waaya
mootan baa lagu samayn hayaa ma garatay waaya soomaalidii gaari jirtay iyo hay-addii albayaan iyo culimmadii waddanka oo xataa culimo bannaanka ka timid oo wadaad sheekh abu cabdiraxiim abulcayniin la yidhaahdo uu ku jiro waa la isugu tegay meesha waxaan waxaa la samayn hayaa waxaa la isugu yimid qabrigii afar qabri hadda waa qodan yihiin kii ugu dambeeyaa hadda la qodahayaa cagaf cagafyi iyo nimanka muslimiinka muslimiinta ee waddanka koonfur africa ee hindida u badan ayaa aad noogu kaalmaynaysa wax allaale wixii soomaali ahaa ee eriyada joogayna waa joogtaa si fiican bay gurmadkaasu u socdaa waa la ooyahayaa waa la murugaysan yahay maxaan ku idhaahdaa hawshaana gacanta culimada ku haysa wa ku kaa walaal leh dadka shilka ku geeriyooday ma dad isku qoysa bay ahaayeen dhinaca kalese ma dad soo galooti bay ahaayeen mase deegaanay ahaayeen waddanka gudihiisa maya maya maya dadkan dadkii waddanka dadkii ugu horreeyey su-aasha hore dad isku afar isku qoys weeye wiilla waa ka duwan yahay
waayahay ma soo galooti bay ahaayeen oo daris bay ahaayeen oo isku magaalay ahaayeen ma garatay aad iyo aad
isku soo galootigana ma ahayna ganacsiyada ugu fiifiican dadka kule magaalada nelisbareid iyo ama dukaanaha ahaatee ama maqaayada ahaatee koonfur africa laga yaqaano wadaad sheekh weyn oo waddanka laga yaqaano oo la yidhaahda axmed caynaanshe reerkiisa weeye waa maaragtay dadkii waddanka bilaabay qayb ka mid a weeye dowladda iyo ciidamada kaalin teeleyga ka geysteen shilkan dhacay iyo dadkan geeriyooday bal in loo helo sababihii ka dambeysay xaalka sow u dhacay
tallaabo fiican bay ka geysteen dad badan baa yimid dowladdii oo dhan way timid jidkii oo dhan bay xidheen hayweygii bay xidheen meydka la yidhaahdo bosmobton qolada leh oo qaabilsan oo baabuur khaas ah ayaa maxaan ku idhaahdaa ayay u keeneen oo iyagaa dowladdu maxaan ku idhaahdaa la wareegay marka annagu waa waa fiicannahay